ganacsatada yaryar ee ku shaqaysata suuqa daraawiishta ee magaalada beledweyne ayaa waxaa saameyn ku yeelatay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle ganacsatadan ayaa suuqa ku iibiya hilibka iyo bagaashka kuwaas oo aas-aasi waa bulshada qaar ka mid ah ganacsatada suuqa daraawiishta ayaa raadiyo beerula ugu waramay saameynta ay kala kulmeen fatahaada walaal magaalada beledweyne saa og tahay waxaa ku fatahay webi shabeelle webiga inta badan biyihiisa waa la yarowsanaya waxaa la dhahay webi biyihiisa ma badno sanadkan biyo ma jiraano walaal dadka isku mid maahan dadkii maaragtay miisaska lahaa halkaa joogay ma dhib badan bay ku qabaan dadka qolosha ay u furnaayeen kor u qaadnaayeen iyagana kuwaasne naftirkooda dhibay ku qabaan laakiin zayd ma aha oo waxaa ka dhib badan dadka miisaska oo biyaha hoos marayaan oo maaragtay ayagii xaalkooda ilaahay ogyahay dadkaasaa ugu dhib badan marka suuq daraawishka maasha allah biyaha si daran ugu jiro biyahaasna kule ilaah ka badbaadin kara rajeyneynaa in biyaha inaga laabaan insha allahu tacaala rajo badanaan ka qabnaa naqaala sheegaya naqaas inaan ka faa'iidaysano insha allahu tacaala waxaan rajo badan ka qabnaa in wax walba ay isbedelaan oo xaalad wanaagsan ay kusoo noqoto oo ganacsiga sidiisa u noqdo insha allahu tacaala waan rajeyneynaa in wax walba maaragta dadkii masaakiinta ahaa wixii ay gadanayeen sidoodii caadiga ay kuga tahan qiimo raqiisa qiimo jaban aan wax ugu iibino insha allahu tacaala rajadaas waa qabnaa waxaana ka mid ahay ganacsatada markaasi wax ku iibisa suuqa daraawiishta markaasi bagaashka noocyada kala duwan ayaan ku iibiyaa suuqa daraawiishta alxamdulilah markaasi fatahaad ayaa la inoo keenay waxaa lainoo keenay madidino biibaxada inkastoo biibaxada iska taba dheer tahay laakiin khasaaro markaasi dhan walba ah ayaa naga soo gaartay sidoo kalena markaasi qaab meel u kala maareyno ayaan la-nahayba agabkii noocyada kala duwan aan markaasi iibiyo waxyaabaha qaarkoodba biyaha ayayba ku bilmeen inta kalena hadda ayaan tacaalaynaa ganacsatada ku ganacsata suuqa daraawiishta ee magaalada beledweyne ayaa saameyn kala duwan kala kulma fatahaadaha uu geysto webiga shabeelle